أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada dhegeystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal qaraxa ku bartilmaameysaday gaari ay la socdeen murtadiin oo marayay qeybo ka mid ah degmada dayniile ee magaalada muqdisho dagaal u dhexeeya maleeshiyaadka labada murtad ee gurguurta iyo axmed madoobe ayaa saaka mar kale dib uga qarxay duleedka degmada beled xaawo iyadoo laga itaal-roonaaday maleeshiyaadkii murtad axmed madoobe in ka badan lixdan askari oo ka tirsan xabashada etoobiya ayaa lagu laayay dagaallo culus oo ka socda gobolka maxaarada xilli ay kasii darayso xiisada colaadeed ee ka aloosan gudaha wadanka etoobiya maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay laba qof oo shacaba ku dilay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga baaya ayaa dowlad sharciga u qabtay gabdhaha maclimaadka ah ee mu'asasaadka hoostaga maktabkaasi munaasabad ballaaran oo lagu soo bandhigayay ku dhowaad boqol arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho da'yar ah oo dhameeyey qur-aanka kariimka ayaa lagu soo bandhigay madarasada imaamu shaafic ee magaalada kunyo barrow عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay toddobaiyo tobanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo toddoba qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal qaraxa ku bartilmaameedsaday gaari ay la socdeen maleeshiyaad murtadiin ah kaasoo marayay qaybo ka mid ah degmada dayniile ee magaalada muqdisho banaadir mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday gaari ay la socdeen maleeshiyaad murtadiin ah kaasoo maanta ka dhacay degmada dayniile ee magaalada muqdisho waxaa ku dhaawacmay qaraxaasi lix askari oo murtadiin ah shalay ay ahayd markii sidan oo kale mujaahidiintu ay qaraxa kula beegsadeen fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ku leeyihiin xaafadda iga dabagey ee dayniile waxaana ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah dagaal u dhexeeya maleeshiyaadka labada murtad ee gurgurta iyo axmed madoobe ayaa saaka mar kale dib uga qarxay duleedka degmada beled xaawo ayagoo dagaaladaasi looga itaal roonaaday maleeshiyaadkii murtad axmed madoobe warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan dagaal culus oo u dhexeeyey maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka ashahadadararhka ee jubbaland ayaa saaka ka dhacay duleedka degmada beled xaawo ee gobolka gado waxaana dagaalka saaka dib u qarxay lasoo warinayaa in looga itaal roonaaday maleeshiyaadka axmed madoobe dagaalka ayaa si gaar ooga dhacay difaacyo maleeshiyaadka riddada axmed madoobe ay ka sameysteen meel u dhow degmada beled xaawo oo lagu magacaabo tuule amiin waxayna wararku intaasi ku darayaan in weerarka uu ahaa mid ay qaadeen maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya dagaalka ayaa laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan maleeshiyaadka axmed madoobe ayaa dagaalka lagu jebiyey waxayna ka tallaabeen xuduud beenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya sida ay soo sheegeen ilawareedyo deegaanka muuqaallo ay iska soo duubeen maleeshiyaadka riddada gurguurta ayaa muujiyey difaacyada laga saaray maleeshiyaadka kale ee kasoo jeeda dhinaca maamulka riddada jubbaland waxaana lasoo warinayaa khasaaro xoogan oo kala gaaray labada maleeshiyo saraakiil iyo askar labada dhinac kala taabacsan ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalkan sida uu warbaahinta u xaqiijiyey murtad cabdulaahi cabdi jaamac oo ku magac dheer shimbir ahna guddoomiyaha kooxda riddada ugu magacaaban gobolka gado faahfaahin badan ma jirto oo la ogyahay de waa lagu dhex jiraa wixii in la xaqiijiya waxa meesha ka jiro weli arrinka waa la ururinaya xoogaha waa la ururinayaa laakiin intaan ogahay in dagaal dhacay meeshana lagu kala baxay haddana ciidamada dowladda ay gacanta ku hayaan meelihii ay nimanku joogeen dhinaca waxay ka xigtaa waqooyi galbeed marka waa meesha saddexagalka ah dadka dee beled hawa yaqaan oo saddex xuduudood baa ku kulma waa meel halkaas u dhoweeyey marka dhinaca waqooyi galbeed bay ka xigtaa wallahi saacado dheer buu qaatay dagaalku xilli hore oo aroornimadii xamiidnimadu uu bilowday xilli dhexana uu soo gabagaboobo waa berigii ah nin arkaas waxba ka jira dhaawac iyo dhimashaba way jiraan oo xagga saraakiisha ah dhaawac xagga ciidamadii labada dhinac ahaana waa jiraan marka welina inaan hebel hebel irahda ma rabo dee xoogtii baa la ururinaya way way farxadeen way farxadeen xoogoodina xuduudka ka tilaabeen oo dhinaca madheeray u tilaabeen maxamuud saydaadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka riddada ee jubbaland ayaa isagana xaqiijiyey khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee labada dhinac kala gaaray isagoona dagaalkaasi ku eedeeyay murtad gurguurta iyo kooxdiisa saakii mushkilad baa ilaa xalay ka dhacday madaxweynaha soomaaliya iyo dowladdiisa golaha militarka iyo xukuumaddiisa dhibka ay gobolkan ka geysanayaan oo isdaba jooga ah oo uma ciidankii soomaaliyeed aan horen uga hadalnay in amar khaldan la siiyo oo ciidamadii magaalada balaxaawo dusheeda deganaa sida kale oo walaabaha ahaayo ayagana geeska kala deganaan la yidhaaha weerara oo laaya oo maanta aan buulaha ugu taagannahay wiilal wada dhashay walaabaah oo laisku dilay oo ka qiimo leh oo qaranka soomaaliya qiimo ugu fadhiyey ay ku dhinteen yaan aad iyo aad uga xumahay oo aan rabaa inaan maaragtay nimankaas u diiwaan gelino dhacdadaa dhiigga badan ku daatay oo isdabajooga ahayd oo waayadan dhan gobolka kasdeeda ka socotay khaasatan magaalada balaxawo ciidankii dhinaca waqooyiha magaalada deganaabaa lagu soo qaaday oo jubbaland marka ciidanka kale amar la siiyey waa la soconay in amar la siiyey oo la yidhi waa inaad weerartaan ciidankaasoo baastaan horena waa kii degmadii iyo maamulkeedii iyo xarumihii iyo sharciga inta lalaalay nabadsuguud lagaga adeejiyey haddana nabadsuguddii baa weerarayso sayilka mahasala lagu diido gobolkan in dadka lagu laayaa marka arrintaanu meel bay tegi doontaa marka waa waa ciidanka waa lasoo weeraray khasaare waa jiraa dhimasho iyo dhaawacba labada dhinacba marka kuwii weerarka soo qaadayna dhimasho iyo dhaawac baa gaaray sida lasoo weerarana dhamashay dhaawacaa la gaaray marka laakiin anigu jeedkaan le waxaa weeye bal ciddii xoog dalinta ku qabsata ku cusubta waa loo jeedaay dembigaa dhacayo oo annagii mas-uuliyiinta ee dalkii dadka noola doortay oo hogaaminayna nalagu juursanayo oo xeerarka dalka loo laalayo oo rag laiskugu laynayo arrintaasaan waxaan rabnaa inay maxaa ahayde aynu la ogaado loona dabagala loona raacdo ciddii amaradan bixinayso marka ninkii yidhi jubbaland ma jirto waan laynayaa oo gedo ka soo raadiyey oo rag isku abaabulayo ninkaasaa mas-uuliyadda le sida warar goordhow soo baxay ay tibaaxayaan waxaa ka mid ah saraakiisha dagaalka ku baktiyey korneel xuseen giif oo ahaa taliyihii booliska ee gobolka gado ugu magacownaa maamulka riddada ee jubbaland kaas oo ka mid ahaa saraakiishii hogaaminaysay dagaalkan saaka ka dhacay duleedka beled xaawo waa markii labaad oo maleeshiyaadka shaadaradirka ee jubbaland lagu jabiyay dagaaladan oo si rasmi ah u qarxay saddex toddobaad ka hor markii uu magaalada beled xaawo kasoo degay cabdirashiid janan oo maamulka riddada ee villa soomaaliya usoo magacowday taliyaha jawaasiista nisa ee gobolka gado mahadsanida waa xasaan in ka badan lixdan askari oo ka tirsan ciidanka cabashada etoobiya ayaa lagu laayay dagaallo culus oo ka socda gobolka amxaarada xili ay kasii darayso xiisada colaadeed ee ka aloosan gudaha dalka etoobiya walaalka cali aadan cabdulaahi ayaa warbixinta warkan haya weerarada joogtada ah ee ka socda gudaha itoobiya ayaa marba marka ka dambeysa sii laba lixaadsanaya iyadoo dagaallo hor leh oo khasaare badan geystay laga soo sheegayo guud ahaan gobolka amxaarada halkaasoo si weyn loogu wiiqay awoodda ciidanka xabashada itoobiya maleeshiyaadka faano ayaa lagu soo waramaya inay weeraro xoogan ay ka fuliyeen koonfurta gobolka gonder halkaas oo sida ay sheegeen ay ku dileen ugu yaraan lixdan iyo lix askari oo ka tirsan ciidanka dowladda xabashida itoobiya sida laga soo xigtay warbaahinta gudaha dagaalkan ayaa ka dhacay dhowr deegaan oo dhaca koonfurta gonder waxaana lasoo warinaya in ugu yaraan afar askari oo mid ka mid ah uu taliye ahaa laga dilay dhinaca maleeshiyaadka faano inkastoo maamulka adis ababa aanu ka hadlin dagaalkan sidoo kale deegaano ka tirsan waqooyiga shaawa ayaa lagu soo waramayaa in sabtidii lasoo dhaafay ay ka dhaceen dagaallo culus oo maryo dhiila lagu kala furtay gaar ahaan laba aaga oo ku dhow magaalada ataaye balse ilaa hadda lama shaacin khasaaraha dhabta ah ee kala gaaray dhinacyada xogtu waxay tibaaxaysaa in ciidamada dowladda ee deegaanadaasi la geeyey ay u badan yihiin kuwa kumaandooska iyadoo afar askari lagu soo waramayo inay ka goosteen ciidankaasi iskuna dhiibeen maleeshiyaadka faano weeraro dhabagal ah ayay wararku qaar sheegayaan in deegaanada qaar loo dhigay kolonyo gaadiid dagaal oo ay wateen ciidanka dowladda xabashida itoobiya iyadoo dhinaca deegaanka bahardara laga soo sheegayo dagaallo culus oo saacado badan qaatay sidoo kale deegaanka raayakoobo ee waqooyiga woolo ayaa waxaa ka dhacay dagaallo xoogan kadib markii ay isfadho saareen ciidanka dowladda iyo maleeshiyaadka faano waxaana lagu soo waramayaa in maleeshiyaadku ay la wareegeen gacan ku-haynta magaalo lagu magacaabo rubit jabhadda faano ayaa shaacisay in qoriga loo yaqaano suu labaatan iyo saddex iyo laba hoobiye ay ku furteen dagaaladaasi iyada oo maamulka abi axmed uu ku eedeeyey howlgalkan kuwo ay si wadajira u fuliyeen maleeshiyaad ka kala tirsan jabhadda faano iyo t b l f howlgalladan oo si weyn ay u tabinayaan warbaahinta maxalliga ah iyo ilawareedyo dhinaca baraha bulshada ah ayaa muujinaya in jabhadda faano ah ay howlgallo xoogan ka wado deegaano badan oo ka tirsan gobolka amxaarada iyagoo si gaara u beegsanaya xerayaha milatariga dowladda federaalk itoobiya waad mahadsantahay cali yare maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay laba qof oo shacaba ku dilay deegaan ka tirsan shabeellada dhexe sida uu ku waramayo cabdiraxiin sheekh cali maleeshiyaadka murtadiinta ayaa weli magaalada muqdisho iyo duleedkeeda ka wada falal tacdiyo ah oo ay u geysanayaan shacabka musaafurka ah isticmaala waddooyinka muhiimka ah weerar bahlimo oo ay maleeshiyaadka daacadda u ah cali guudlaawe hogaamiyaha maamulka riddada hirshabeelle ay ka geysteen deegaanka eelcadda ee gobolka shabeellaha dhexe balse ku dhow magaalada muqdisho ayay ku dileen laba ka mid ah darawallada kaxeeya gaadiidka xamuulka ah ee isaga goosha magaalada muqdisho iyo shabeellaha dhexe guddiga gaadiidleyda oo isu soo bax ku qabtay deegaanka ceelcadde ayaa sheegay in murtadiintu ay gumaad ku hayaan dadka musaafiriinta ah islamarkaana ay xirteen waddada marta deegaanka ceelcadde
waxaan cabasho ka nahay maamulka hirshabeelle ey walaa dhibaatana haysee waa noo sii badiyey ummaddu waa yaaban tahay muslimiinta hirshabeelle dhibaatada ka jirta shalay waxaa dhacday dadaa la dilay dadaa la dhaawacay dhowra labaatan nin waxaa lay sheegaa inay ku xidhan yihiin balcad meel loo wada ma aqaan waa uun la wede waqooyaa loosoo wadaa la lahay la dildili rabeena ma aqaan waa ka suurada hirshabeelle waxaana masaakiin dhibaataan ugu haysta hirshabeelle lacagaan wax bixi kara ina jirnow gaadida ka qaadaa cali guudaa waan dhibaato ka nahay dacwaan ka nahay meel kasto yaa meeloo xukumabahe ma jirto aradi shabaabaa qabsaday cadale iyo uun adiga meelahan warshiiq iyo iyo raagaceele saddexda meelaan u malayhay inay ciidankiisa joogaan iyadani ammaan laguma hayo hadda shalay waxa waxa weeraray waxa dila waa hirshabeel dad masaakiina oo gaadiidleeya oo bannaanbaxaaya dhibaatadaas lagu haya ka cadhooda darteed ah waxaa loogu jawaaba xabad in la dilo in la dilo ah loogu jawaaba xarig loogu daro waxaana soo gaarta ninkii dila xataa in la dalacsiiyey cali guudlaawe madaxa maamulka hirshabeelle ayay ku eedeeyeen in uu isbaarooyin soo bilqay deegaanada kooban ay kaga sugan yihiin bariga shabeellaha dhexe halkaas oo ay gaadiidka uga qaadaan lacago baad ah guddiga gaadiidleyda waxay shirkooda jaraa'id ay ku xuseen in ammaan iyo kala dambeyn ay ka jirto degmooyinka iyo deegaanada mujaahidiintu ay maamulaan shabeellaha dhexe balse meesha cadowgu jooga musaafirka lagu kadeedo halkan waxaa isugu yimid gaadileey cabashaah ayagoo ka cabanaya maamulka layaa hirshabeelle oo ugu horreeya cali guudlaawe waxaan uga cabanaynaa waxay tahay isbaarooyin tiro badan oo gaadiidka dhaqaale looga qaado isbaaradaasoo ka bilaabatay meesha ilaa ceelcadde ceelmacaan warshiiq cadale oo ay dhowr meelood ka taallo waxyaabaha laga qaadaan lacagta oo cali guudlaawa ku qaata meesha ceelcadde lacag la mid ah gaadiidkana looga qaadaa markaan sii marna hirshabeelle inta yartaa ay ka maamusho maanta dhibkaasna waxaa nugu hayaahina waxaa ugu horreeya ninka leeya cali guudlaawe taliyaha booliiska leeya xasan dhicisow wasiirka maaliyadda iyo ku-xigeenkiisa afartaasooba waxay yidhahdeen dhaqaalaha aan ka rabna gaadiidkana laga siiyo haddii la diina ummaddii halolaaya iga amray annaga gaadiidkeena jidku ku xidhan yahay inaanna shaqaynaan go'aan ku qaadannay waxaan ka shaqaylaana waa cali guudlaawe waxaa dilay ninka layidhaha cali guudlaawe ee xasan dhicisow iyo ninka layidhaha cabdiraxmaan ciise caddow isbaaradu maanta ma taallo ninka layidhaha cali guduud iyo guulana iyo ceelbaraf ma taallo dadka dadka lagu dilo waa goofka uri ceelcaddaan lagu dilo haaya cid u dulqaadan kartana ma jirto nin inuu isbaaro goofkaaga iyo dhigtaan wax kuu qabayn inuu ku dilo cid u dulqaadan karta ma jirto maktabka tarbiyadii tacliinta wilaayadda islaamiga baaya ayaa dowlad sharciga u qabtay gabdhaha maclimaadka ah ee mu'asasaadka hoostaga maktabkaasi tafaasiisha warkan waxaa eegaya bashiir muxidiin abu ayman howlwadeennada maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay iyaga oo gudanaya mas-uuliyadda ka saaran sidii ay uga soo dhalaali lahaayeen kaalinta loo igmaday ayaa waxaa dhowaan degmada buulofulay ee wilaayada islaamiga ee baay lagu qabtay dowro sharci ah dowradan oo loogu magacdaray caaisho binti abibakar waxaa si gaar ah loogu qabtay gabdhaha mucalimaadka ka ah dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan iyo mu'asasada alxikma oo labadaba hoosaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta si gaar ah mu'asasada alxikma oo lagu barto qur-aanka iyo culumtiisa iyo sidoo kale barashada xirfadaha muddo afar maalin oo ay socotay dowradan ayay haweenka ku qaateen duruus qayim ah xafladii gebagabada dowradan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay culimo iyo bahda waxbarashada ugu horeenna waxaa goobta munaasabadda ka hadlay sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka iyo sheekhulmujaahid sheekh fu'aad maxamed khalaf oo labaduba bogaadiyey kaalinta xafiiska waxbarashada ee wilaayada baay ilaahay diinkii barashadiisa iyo wanaagga leey walaalayaal marka may lahaa gabdhaha muslimaadka ohow ilaahay fursada ilaahay siinsi khayr allah sii maktabu tarbiya wa tacliim lixarakati shabaab almujaahidiin kaalantiyo waka gaadadeen may lana jazaakum allahu khayra thaqri oo dhan muslimiinta ka- ka- yacni ka furnaaya ilaahay sababtiyo ilaahay ka dabooli thaqrigaasay timeey mu'asasatu yunesko oo daaqiyadda e oo adduunyada walbarashan jirna adduunyada caalamka ilaa farageliydi iyo ka horseedeen jazaakum allahu khayra lilaahi darukum cala allahi ajrukum walan inii mu- unesco laantiya walla barada koryeena tusiya waana ka dhabeeyeen hadafkaasay tiina xaqiijiya marka ilaahay kheerkii allah badi iskuulaadka unesco laka baranaay iyo netow munadamaad iyo laka baranaay iskuulaadka beddelan in soo badeen oo ilaahay diinjii laka tacdiimiyow rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam laka qadariyow laka sharafow mutaabacadiis awlal awlawiyaad yani eta nabigeena calayhi salaatu wasalaam sunnada rasuulka laka qadariyow gabdho muxajabaad eh kuri iyo wiilal oo goonen shal fadheedayan ikhtilaad in jirna maktabad tarbiya wa tacliim khayr allah siinsi marka gabdhaha muslimaadka ee hortay fadhiyaan may lahaa fursaddaas ha siin marti may la faday in iisan daaciyaad nagataan in iisan nagataan oo mucallimaad nagataan ilaahay diinkeyna fadeydaan na shariidaan ilaahay ha ka abaalmariya ragga u taagan gabdhaha muslimaadka inay cilmi baraan mucallimaad ka dhigaan ee maktabad tarbiya wa tacliim waxaan ugu tahniyeynayaa oo aniga munaasabaad badanna aan kala qayb galay inay gabdhaha aad ugu dadaalayaan gabdhuhu waa indhihii ummadda wey gaala meeshay naga soo weerartay waa dumarka wey fidnadii ugu horraysay bani israa'iil ay ku dhacday haween bay ahaayeen nabigu uri wattaqu dunyaa wattaqu nisaa maxaa yeelay ummaddu gaaladu waxay rabtaa inay fasahaadiso annaga jihaad baan ku jirnaa diin ilaahay kelmad ilaahay inay kor noqoto baan u dagaalamaynaa taana waxaa ka mida in gabdhuhu diinka ilaahay ay bartaan gabdhaha loogu yeero guryaha laga soo saaro marka allah idin barakeeyo wakhtiga aad aad bixiseen ee maktabkana allah barakeeyo dadaalka weyn uu wado gabdhaha mucallimaadka ana waxaan kula dardaarmayaa inay cilmiga ay barteen gabdhaha walaalahooda ay gaarsiiyaan intaasi kadib waxaa madasha laga soo jeediyey kelimad ku saabsan dowladda iyo macluumaadka ay xambaarsaneed maanta waa maalinaan u fadhino insha allahu tacaala inaan soo gebagabayno dowro muddo afar maalin ah halkan kaga socotay gabdhaha walaalaha ee hore u sheegay dowladaasi magaceeda waxaa la yidhahdaa caaisha binta abibakarin sidiiq shicaarkeeduna wuxuu yahay ina allaha yuxib idaa camila axadukum camalan an yutqinahu oo runtii ka tarjumaysa shaqada maanta inoo taalla ka mucallimaad ahaan inaan si fiican iskiga wanaajino insha allahu tacaala dowladaasi waxaa mushaarakeeyey gabdhahaasaan hore u sheegnay alxikma iyo iskoolka alfurqaan ka socdo tiradoodana waa lix iyo toban mucallim duruusta dowladda aan ku qaadanay walaalayaal waa duruus mihani ah oo loogu talagalay insha allahu tacaala mucallimaadkaas inay zaad u noqdaan khibrad fiicanna ay ka helaan waxaan qaadanay afar maaddo ee halkan lagu qaatay maadada u horreysa waxay ahayd turuqu tadriis qaababka wax loo diraaseeyo laba maadada labaad la qaatay waxayd walaalayaal fanna atacaamul maca annaas annagu waxaan nahay daaciyaat ila allah ducaadaan nahay guud ahaan runtii maadadaas fanna tacaamul maca annaas waxayd maaddo akhlaaqiyaadkanaga iyo iyo diintanada iyo ka tarjumaysa inaan dhaqankanaga wanaajino innaka la calaa khuluqin cadiim waxayd maadadaasna ayadana faqraad kala duwanaa lagu soo qaatay saddex waxaa lasoo qaatay idaarat lwaqti waqtiga sidee loo maamulaa maadada u dambaysa waxayd walaalayaal fan alilqaa wataasiir cala alaakhariina sidee khudbadaha loo jeediyaa sidee kelmadda loo jeediyaa iyo sida loo ta'hiiriyo ummadda kale ugu dambeynna qaar ka mid ah dumarkii macluumaadka ahaa ee loo qabtay dowladan ayaa faahfaahiyey waxyaabihii ay barteen iyo sidai ay uga faa'iidaysteen bantanin gebagabootay dowro muddo afar maalin intanin socti dowladaas oo dhanka magaca daray caayisha binti abibakar shicaar shanahay ina allaha yuxibu idaa camila axadukum camalan an yutqinahu dowladaas dhowr maadiyaha qaadani maadooyinkuna qaadani may kuma tahayay fanu tacaamul maca annaas duruqu tadriis iyo fanu lilqaa iyo idaarat lwaqti maasha allah eedan ku faayini waxaanuu magacayga yahay imri mashe xuseen waxaan ka mid ahay macalimiintii ka qayb qaadatay dowladan maalmaha noo socotay afartaa maalin alxamdulilah si kheer aynu ugu dhammaatay waxaan ka codsanaynaa maktabu tarbiya inay noo badiyaan dowladan camal aan ka codsanaynaa ay noo soo laalaabato mar koowaad mar mar labaad iyo mar saddexaadba waxaa ilaah mahadiya inaan ka qayb qaadanay waxaan rajaynaynaa inaan dadka gaarsiin doono saan u baranay dowladda aan ku qaadanay afar maado ay ahaayeen durqu tadriis fanu tacaamul maca annaas iyo fanu lilqaa idaarat lwaqt waxaan rajaynaynaa intaas dhan inaan ilaah naga dhigo kuwii ku camal falay macalimiinta u mahad celinaynaa ayna siiyeen shahaado shahaado sharaf ayna guddoonsiiyeen maktabu tarbiya aad iyo aad ay u mahadsan yihiin maadaama shahaadadaas ayna siiyeen maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay ayaa bixinaya dadaalaha garla-aan ah oo lagu doonayo in lagu kobciyo aqoonta bulshada muslimka ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada si loo soo saaro jiil ku tarbiyeysan qur-aanka iyo sunnaha maadaama in badan degmooyinka wilaayada ay ka socdaan horumaro xagga waxbarashada ah mahadsanida waa iman ugu dambayntii munaasabad ballaaran oo lagu soo bandhigayay ku dhowaad boqol arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho daayir ah oo dhameeyey qur-aanka kariimka ayaa lagu soo bandhigay madarasada imaamu shaafici ee magaalada kunyo barrow cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkan haya waxay ahayd munaasabad lagu maamuusayay ku dhowaad boqol arday oo dhammaystay barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka taasoo ka dhacday deegaanka kuunye barrow ee wilaayada shabeellada hoose munaasabada oo ka dhacday howlka madarasada imaamu shaafici ee magaalada kuunye barrow ayaa waxaa kasoo qaybgalay culimaa udiin mas-uuliyiin waxgarad waalidiin iyo maamulka madarasada waxaana laga jeediyey kalimaad kala duwan ugu horeyn waxaa xafladda lagu daahfuray aayaadka qur-aanka kariimka oo uu akhriyey mid ka mid ah ardaydii qalanjabisay إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أن لهم أجرا كبيرا sheekh mustafe asalafi oo ka mid ah culimada soomaaliyeed oo xafladda kelimad ka jeediyey ayaa si aad ah ula dardaarmay waalidiinta jazaakum allah khayr carruurtan waa ilqabowsigeenna waa waa ziinatu lxayaati dunyaa weeye taa waxaa u daliila allah subxaanahu wa tacaala nebi min ambiyaa'ihi ayuu wuxuu ugu bishaareeyey bilawlaadi الله سبحانه وتعالى وحول وبشرناه بغلام حليم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى بل أصفر سوى النبي يا إلهي وحوق بشارين يا أولاد مركا والنعمة إلهي سبحانه وتعالى نسيي أن إلهي أوماد علينا محانا لقدبون وحانا لقدبون أولا إن أن تربية عرورة أن كددالنا المهين التربية إن أن آد إياد أن كددالنا إن أن كورقبنا markay guriga ka baxaan ay xoogaa naga maqnaadaan xaaladahoodii inaan aad iyo aad ula soconno waxaa jira waalidiin qaar carruurtoodii aad u daba taagan sidoo kale maamulka madarasada imaamu shaafici ayaa faahfaahin ka bixiyey taariikhda madarasada iyo dufcadaha ay soo saartay magacayga waa macalin axmed ee mudiirka madrasada imaamu shaafici haddaan ku hormaro awalan madrasada waqtigay furan tahay waxaa la asaasay madrasada kun afar boqol soddon iyo lixdii bisha rajab waxaa laga joogaa maanta kow iyo toban sano ayaa laga joogaa inta ay furan tahay madarasada koogeeda asalkeeda kunyo barwo laga asaasay madarasada waxaa ka qalinjeedisay ilaa lix dafcadood maanta waxaan u fadhinaa dafcadii toddobaad dafcadii toddobaad oona uga takharujaysa ilaa arday ku dhow toddobaatan arday ayaa dafcada toddobaad ku qalinjebinaysa waana dafcadii toddobaad oo maanta aan u fadhina xafladeeda ugu dambeyn qaar ka mid ah nuqabada gobolka ayaa hadallo koo kooban xafladda ka jeediyey iyagoona muujiyey farxadooda ku aadan xafladan qalinjebinta ah ikhwaani waxaa ilaahay aada iyo aada ugu mahadsan yahay ilqabubsiga allaha uuna siiyey ee qurato acyunka ah ubadkeeni ahlu qur-aanka ah oo maanta xafladoodii lasoo bandhigahayo litacfiid ilqur'aan aad baan ugu faraxsannahay ilaahay waxaan leenahay intii diyaarisay iyo intii goosha fadisay iyo intii ku dadaashay dhammaan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran allaha xifdiyo awlan allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa xafladan mubaarakada isugu kaayo keenay wax lagu farxo waxa ugu qiimaha badan ugu qaayaha badan ayaan maanta dhex joognaa arday toddobaatameeyo ayaa ka takharujayso maxay madrasadan imaamu shaafici markay madrasadana markay ugu horreysa ma ahan xaflado badan oo arday saa uga takharujayso ayaan kasoo qaybgalnay ilaahay baa ku mahadsan madarasada imaamu shaafici ee magaalada kuunyo barrow ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose waxa ay ka mid tahay madaarista ugu faaca weyn uguna tayada wanaagsan waxaana madarasada horey uga soo takhrujay ilaa lix dufcadood oo xifdiyey qur-aanka kariimka iyo culumtiisa walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madalaa insha allah inta ka horeysana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته